بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل والاعتكاف سنة مستحبة فصل هذا كان فاصل مد وحكى السعروي في أحكام الاعتكاف وحو أفصل يهي وكهد الاعتكافك iyo axkaamtiisii ictikaafka xagga luqada waxaa la yidhaha aqaama fi lmakaani wa lazimahu makaan ayuu ku nagaaday oo u laasimay kaasaa luqada lagu yidhaha marka meel in la joogo oo lagu nagaado ayaa luqada carabiga lagu yidhaha laakiin ictikaafka hadda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa lubthun fi lmasjidi biniyatin makhsuusa lubthun waa nagaashiyo fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado biniyatin makhsuusa adigoo si gaara u niyeysanaya oo ictikaafku sida noo iman doontaba niyo la-aan ma ansaxayo ictikaafku marka wuxuu ka mid yahay min asharaa'ic alqadiima shareecooyinkii horeeyey oo ummaddeenna gaar kuma ahan ummadihii horena waxay samayn jireen ictikaafka ay ilaahay ugu dhowaan jireen walictikaafu ictikaafku sunnatun sunnow sunnadaasoo mustaxabbatun ee la sunneeyey sheekhu wuxuu ku leeyahay ictikaafku waa sunno oo ka mida sunnooyinkii uu nooga tegey nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku warinayey min xadiisi caa-isha caa-isha waxay tidhi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xataa tawafaahu llah rasuulka sala allahu calayhi wasalam tobanka ugu dambeeyey ramadaan ayuu ictikaafi jiray xataa tawafaahu llah ilaa ilaahay uu ka oofsado rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma joojin jirin tobanka ugu dambeeya ee ramadaanka ayuu ictikaafi jiray uma ictakafa aswaajuhu min bacdihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeridiisii ka bacdina waxaa ictikaafay xaasaskii nabigeena sala allahu calayhi wasalam iyaguna way ictikaafeen bacda mowti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walahu ictikaafku wuxuu iska leeyahay shardaani laba shardi ayuu iska leeyahay waa min tacbiiri alrukni bishardi ruknigiyuu sheekhu wuxuu ka cabiray shardi uu ka cabiray kutubta kale waxay ka cabiraan arkaan marka wuxuu kala jeedaa rukniga iyo shardiga waxaa jira hal shay oo ay ku kulmaan kaasoo ah kullun minhumaa laa budda minhu labadooda mid walbaahi lagama maarmi karo oo shardigana waa waxyaalaha aan laga maarmi karin rugnigana lagama maarmo maadaama rugnigi iyo shardigu xoogaa xagga macnaha ay isku dhow yihiin ayuu sheekhu meeshii arkaanta laga cabiri jiro wuxuu ka cabiray shuruud uu ka cabiray walahu ictikaafku shardaani ay ruknaani laba rugni laba tiiruu leeyahay oo la-aantood ictikaafku uusan ansaxaynin anniyatu niyadiibu koow marka ugu horeysa qofku waa inuu niyeysto haddaysan niya aysan jirin ictikaafna ma jiro walidaalika qofku masjidkaba hadduu soo galo ama kitaab ha akhrisanayo sida inaguba hadda masjidka xaaladan aan ku sugannahay oo kale waa inuu markuu soo galaba niyeysto ictikaaf si cibaada ugu socoto cibaadadii ictikaafku si ugu socotoba hadduuba masjidkaba soo galaba hore qofku inuu ka niyeysto ictikaaf ayaa wanaagsan si fadhigiisu uu u noqdo cibaado fadhiga masjidka uu fadhiisanayo si ay ugu noqdo cibaado ama haddii masjidkii aada soo geshid ood ku soo geshid casharka inaad dhegaysato uun casharkii ajirkiisaad heli laakiin ictikaafkii ajirkiisa heli maysid haddaadan niyeysan ictikaafku wuxuu u baahan yahay niyo wax niyo la-aan ansaxayaana ma jiraan qofka marka muctakifka ah oo isaga ictikaafaya shuruud gaar aha isaga loo xeliyo qofka muctakifka ah waxaa shardi an yakuuna musliman waa inuu qof muslima yahay marka gaalkii kama ansaxayo inuu ictikaaf sameeyo sida salaada iyo zakada iyo soomku iyo xajkuba aysan uga ansaxayn waxaa kaloo shardi an yakuuna caaqilan qofku inuu caqli leeyahay qofka masaajidka u ictikaafaya cibaadada ictikaafka ay ka ansaxayso waa inuu caaqil yahay caaqil la yidhi waxaa baxay qofku hadduu majnuun yahay oo uu iska waalan yahay isagana ictikaafka ma ansaxayo sida salaaduba aysan uga ansaxayn waxaa kaloo shardiga an yakuuna طaahiran can xaydin wa nifaasin wa janaabatin waa inuu xaydka iyo nifaaska iyo janaabada waa inuu daahirka yahay amaa qofku haweeneydii haddii ay xayd qabto dee masaajidkiiba looma ogola haddii haweeneydii dhiigga nifaaska ay qabtana iyadana loomaba ogolaba dee masaajidka ictikaafkama ansaxayo qofkii janaabada qabay oon daahirka ahayn oo isagana janaabada qabay isagana dee looma ogolaba masaajidka inuu isaguna ku nagaado maba loo ogolo marka ictikaafku isagana kama ansaxayo marka shuruuddaasaa si gaara loogu xiro qofka muctakifka ah anniyatu niyo weeye walubthu ku nagaashiyo wa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa qofku waa inuu ku nagaado inuu niyeysto masaajidkiina uu ku nagaado waa shardi hadduu intuu soo galo hore ka baxo ictikaaf lama dhihi karo waa inuu ku nagaado fowqa طuma'niinati salaad ugu yaraan salaada rugnigeeda inta lagu xasilo wax yar ka badan waa inuu ku nagaado tusaale ahaan rukuuca intii lagu xasili jiray intii rukuuca lagu xasili jiray wax yar ka badan waa ictikaafka ugu yar rukuuca inta lagu xasilo waa intii subxaana allahi qadirkeeda laga yihaaho oo kale ayaa waajiba in rukuucii lagu xasilo iyo sujuudii intaa subxaan allaahi laga dhihi karo wax yar ka badan hadduu masaajidkii fadhiyo uu joogo niyana uu la yimaado ictikaafku waa u ansixi lakiin waxaa kasii ajir badan qofkii kusii daaha qofkii kusii daaha saacdo dheer sii jooga qofba qofka uu masaajidka uga wakti badan yahay uga ictikaaf badan yahay uga saacadaha dheer yahay waa ka ajir badan yahay qofka kale walaa yakruju shaksigu kama bixi karo min alictikaafi ictikaafkii kama bixi karo qofka ictikaafkaasoo almanduuri ee lagu nadray kama bixi karo ilaa lixaajati اlinsaani liajli xaajati اlinsaan insaanka baahidiisa darteed maahane inuu waxuun u baahdo mooyee si kale ugama bixi karo ow cudrin liajli cudrin ama cudurdaar dartiis inuu uga baxo maahane oo min xaydin xayd ah ow maradin ama xanuun ah xanuunkaasoo laa yumkinu uusan suurtogelaynin almuqaamu nagaashiyo macahu maca almarad xanuun uusan la joogi karin oo masaajidkii uusan kusii daahi karin ayaa ku dhex qabtay masaajidkii marka wuu ka bixi karaa masalada meeshan sheekhu uga hadlayo waxaa weeye ictikaafka laba qayboodu u qeybsamaa ictikaaf manduur iyo hayru manduur ictikaaf qofku uu waajib isaga dhigay oo uu ku nadray oo wuxuu yidhi lilaahi calaya an actakifa alyowm maanta ilaahay waxaan ugu nadray maantoo dhan inaanan masjidka ka bixin oon ictikaafo ayaan ilaahay ugu nadrayu kaaf muxuu ku noqonaya ictikaafkaasi waajib waajiba kugu noqon maantaasoo dhan saacadaheeda waa inuu masjidka ku jiro hadduuba ku nadrayo ictikaafka qaybta labaad waxaa weeye ictikaaf hayru manduur waa ictikaaf qofku uusan ku nadrin ictikaaf iska sunnaahoo masaajidka uu yani ku ictikaafayo isaga cibaadaysanayo laakiin uusan ku nadrin labadaa qaybood ayuu ictikaafka u qeybsamaa sheekh marka wuxuu ka hadlay isagu ictikaafka nadarkaa xukunkiisii ictikaafka nadarkaa waa midka uu waajibka isaga dhigay qofka wuxuu yihi sheekhu walaa yakruju kama bixi karo min alictikaafi ictikaafka xaggiisa kama bixi karo ictikaafkaasoo almanduuri ee la nadray ictikaafku hadduu yahay ictikaaf uu ku nadray kama bixi karo kama bixi karo maxaa loola jeedaa yacni masaajidkii uu ku ictikaafayey bannaanka kama aadi karo ma bixi karo marba hadduu yidhi lilaahi calaya an actakifa alyowma fi lmasjid waxaan ilaahay ugu nadray maanta inaan masaajidka aanan ka bixin oon ku ictikaafo masaajidka iridiisa kama bixi karo ilaa waa nadar nadar weeye ictikaaf u galay ilaa lixaajati alinsaani liajli xaajati alinsaan insaanka xaajadiisa iyo baahidiisa darteed maahan imaa inay xaajo ay ku dhacdo maahan xaajada maxaa loola jeedaa min bowlin waqaa'idin wa aklin wa shurbin wa naxwi dalik kaadiyaa qabatay kaadiyaa qabatay masaajidkiina ma lahan masqulo markaa xaajada uu ku guto ma lahan ama isagaaba ka xishoonaya oo masaajidkii inuu masqulihiisa iyo waxyaalaha isticmaalo ka xishoon ama qaa'idaa qabtay saxaraa qabatay akli cunto u baahday shurbi cabitaanu u baahday dee markaas xaajadiisii waa aadi kara soo obsan kara hadduu qada doonanayo hadduu quraac doonanayo hadduu casho doonanayo haddii masquul uu u baahdo oo kale wuu ka bixi karaa ictikaafkii nadarka aha weliba ictikaafkan manduurka ah oo sheekhu uu leeyahay kama bixi karo waxaa shardi ah ictikaaf manduur ah oo weliba mutataabic uu ku nadray maalmihiisa mutataabic uu ku nadray yacni wuxuu yidhi tusaale ahaan lilaahi calaya an actakifa yowmayni mutataabicayni laba maalmood oo xidhiir ah inaan masaajidka ku ictikaafayaan ku nadro yidhi hadduu tataabic shardiyey xiriir guriga xataa ma aadi karo ilaa xaaje inuu uga baahdo guriga mooye masaajidka banaanka ugama bixi karo kaasuu kala wadaa marka sheekhu ula jeedaa ictikaaf nadra oo haddana mutataabica oo maalmo xiriira uu ku nadray kama bixi karo ilaa cunto iyo cabitaan iyo musqul iyo inuu markaas uu doonanayo maaha amaa qofku haddii ictikaafkii uusan ku nadrin ama maalmihii waa ku nadray laakiin mutataabic ma aha waa ku nadray wuxuu yihi waxaan ilaahay u nadray maanta inaan masaajidkan ku ictikaaf ama laba maalmood inaan ictikaafaan ku nadrin labada maalmood ma dhihin bishardi inaan xiriiriyo ma dhihin bishardi inaan xiriiriyo ma uusan dhihin wuu ka bixi karaa marka intuu baxo oo haddana soo laaban saacadihii labadii maalmood inuu dhammaystira un shardi ah saacadihii labadii maalmood waa inuu dhammaystiro walow saacado gurbisaba ha noqdan oo inuu xiriiriyo ilaa isaguma uusan shardin inuu xiriir ka dhigo hadduusan shardin amaa hadduu shardiyo inuu xiriir ka dhigo kama bixi karo masaajidka ilaa xaaja inay qabato ma aha ow cudrin liajli cudrin ama cudurdaar inuu qabto mooye masaajidkii kama bixi karo oo cudurdaarku muxuu yahay min xaydin xaydkii ah haweenaydii tiri laba maalmood oo xiriirahan ku nadr masaajidka inaan ku ictikaafo ayay tiri xaydaa qabtay xaydaa ku dhacay de xayd hadday dhacday masaajidkii ma joogi karto masaajidkii ma joogi karto markaa uu isaga bixi haddaba xaydkii uu markaa ugu yimid ow amase maradin liajli maradin ama xanuun dartiis maahan maradkaasoo laa yumkinu uusan suurtogelaynin almuqaamu nagaashiyihii uusan suurtogelaynin macahu maca almaradi xanuunka micigiisa inuu la joogo oo masaajidka uu kusii nagaado aysan suurtogelayn waxaa kaloo waxyaalaha uu bixi karo ka mid ah qofkii yidhi laba maalmood oo xiriiran ku nadray inaan masaajidkan ku ictikaafo xanuunaa qabtay xanuunkiina xanuun uu meesha kusii nagaan karo ma ahan wuu ka bixi karaa markaa masaajidka wuu ka bixi karaa gurigii intuu isku soo daaweeyo markuu soo caafimaado ayuu markaas soo laabo wayabdulu wuu buraa ictikaafku bilwad'i isticmaalkii haweenka haweenkii isticmaalkoodii ayuu ku buraa ictikaafkii ictikaafkan marka la leeyahay wuxuu ku burahayaa haweeney hadduu yacni isticmaalo maxaa lagala jeedaa isticmaalka haweeneyda see u isticmaali maadaama ictikaafka uu ku jiray ictikaafkuba ku jiray see haweeney u isticmaali ilaa masjiduba ku dhex jiraa wad'iyuu ku burayaa see wad'igu ugu buraa masaajiduba ku dhex jiraa qofka masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ictikaafka wadiga ku buraya sawaaء kaana manduuran aw hayrahu ictikaafkii uu ku nadray ha noqdo ama miduusan ku nadrin ha noqdo hadduuba haweeney isticmaalo ictikaafka waa buray wuxuu marka suurtagal ku noqon karaa isticmaalkan haweenta uu isticmaalayo bian kharaja liqadaaءi اxaaja qadaa xaaja u baxay ictikaafkii uu ku nadray maxaanu nidhi qadaa xaaja waa u bixi karaa wataan soo marnay ictikaafkii uu ku nadray u yihi laba maalmood oo xiriira ayaan ilaahay ugu nadray inaan masjidkan ku ictikaafo qadaa-ulxaaji u bixi karaan soo marnay yacni kaadi iyo saxare iyo cunto iyo waxyaalahaas waa u bixi karaan soo marnay cuntadii iyo markuu guriga u aaday oo haweentii guriga kusoo jimaacay ictikaafki muxuu sameynaa marka eber waa buri hadda kabacdi biniyatin jadiida markuu soo qubaysto janaabadii kasoo qubaysto ictikaaf cusub iyo niye cusub waa inuu la yimaado ictikaaf cusub iyo niye cusub waa inuu la yimaado saasaa lagala jeeda qofkii ictikaaf nadar u watay marka waa tii sharcigu u baneeyey hadduu xaajo guriga waa u aadi karaa waa tii la yihi guriga markuu xaajo u aaday maxaa la rabay si ictikaafka inuu ilaashado oo isagoona haweenaydii jimaacin inuu masaajidkiisi kusoo laabto taasaa la rabay muxuu sameeyey gurigii markuu aaday haweenaydii u arko haweenaydiisii uu jimaacay ictikaafkii muxuu sameynaa waa buray waa buray ictikaafka kitaabu lxaji hada midkan kitaabu axkaami اlxaji axkaamtii xajka kitaabkeedii waay waa qeybtii ugu dambeysay ee cibaadaadka ka mida cibaadaadka sheekha wuxuu inoo soo dhammaystiray axkaamtii salaada axkaamtii soomka iyo axkaamtii zakada ayuu sheekhu inoo soo dhammaystiray saddexdaa qeybood waa salaadii soomkii iyo zakadii qeybtii afraad ee ugu dambeysay ee cibaadaadka ayuu sheekhu halkan ka bilaabay waa axkaamu اlxaj axkaamtii xajka xajku wuxuu ka mid yahay shareecooyinka qadiimiga ah oo waxaa weeye ambiyadii dhammaantood way xajiyi jireen walidaalika a'imada fuqahadu waxay yidhaaheen maa min nebiyin ilaa waqad xaja nebi ma jirin ilaahay uu soo diray ilaa wuu xajiyey nebi aan xaj ka tegin ma jiro ambiyadoo dhan way xajiyeen laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam calayhi الsalaatu wassalaam walidaalika kitaabkan riyaad الsaalixiinka sharxa ee la yidhaha daliil اlfaalixiin qeybta xajka markuu ka hadlayey oo nebiyullaahi aadam inuu xajiyey markuu ka hadlayey wuxuu yidhi nebiyullaahi aadam markuu uu xajiyey qaala lahu jibriil jibriil malaku jibriila wuxuu ku yidhi ina almalaa'ikata kaanat taduufu qablaka bi hada albeyti sabcata aalaafi sana malaa'igtu nebiyullaahi aadamow intaadan beytkan usoo xajinin toddoba kun oo sanay hortaada iyaguna beytkan dawaafi jiren nebiyullaahi aadam xataa waa looga sii horreeyey dawaafka kacbada dawaafka kacbada toddoba kun oo sano ka hor ayaa malaa'igtu dawaafi jireen kacbada nebiyullaahi aadam ka hor jibriila sidaa ku yiri marka saasay taasi waxay daliil u tahay inuu xajku uu ka mid yahay cibaadaadka qadiimiga ah inuu ka mid yahay walidaalika xajka waxaa la farad yeelay sanadkii lixaad ee taariikha hijriga ah nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam ayaa inta xajinaysa oo dhan ilaahay wuxuu ku yidhi magacoodii naadi oo ku dhawaaq u-adin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq ilaahay jala jalaaluhu nebiyullaahi ibraahim wuxuu ku yidhi qof walba oo xajkaba loo qadaray inuu xajiyo naadi oo magaciisa ku dhawaaq marka inta xajinaysa oo ilaahay uu qadiray inay xajiyaan waa dadkii nebiyullaahi ibraahim magacoodii uu ku dhawaaqay wa sharaa'idu wujuubi اlxaji xajka waajibnimadiisa shuruudihiisii sabcatu ashyaaa toddoba shay sheekhu wuxuu leeyahay xajka marka qofku uu ku waajibayo waxaa loo shardiyaa toddoba shardi alislaamu islaamnimadii waa shardi islaamnimo layidhi maxaa baxay xajku kuma waajibo mana ka ansaxayo gaalkii sida salaadii aysan uga ansaxaynin oo soomka iyo ictikaafkuba aysan uga ansaxaynin walbuluuqu qaangaariddiina waa shardi markuu xajku ku waajibayo qofku inuu qaangaar yahay waa shardi xajku markuu ku waajibayo ama qofku hadduu caruur yahay lacag fara badanba ha haysto hadduu doonayo xajku kuma waajibayo dee caruur hadduu yahay lacag fara badan si u haysan karaa dhowr asbaabuu ku heli karaa lacagta badan dhaxaduu ku heli karaa hadiyuu ku heli karaa sadaqa lagu sadaqaystuu ku heli karaa asbaab badan oo sharciya jirta qofka isagoo saqiira uu hanti badan uu ku yeelan karo ee dhici karta marka qofkii isagoo saqiira haddii hanti badan uu helo dee xajkii kuma waajibayo xajka wujuubkiisa waxaa shardiya qofku inuu qaangaar yahay waalcaqlu caqligiina waa shardi markuu xajku waajibayo xajku markuu qofka ku waajibayo inuu caqli leeyahay waa shardi ama qofkii waalnaa xajku kuma waajibayo walow hadduu doono lacag badanba ha haysto xajku kuma waajibayo waalxuriyatu xurnimadiina waa shardi xurnimo la yidhi maxaa baxay qofku hadduu addoon yahay isagana xajku kuma waajibayo wawujuudu zaadi sahayda heliddeediina waa shardi waaraaxilati daabaddii uu xajka ku aadi lahaa helitaankeediina waa shardi waxaa kaloo shardiya sahaydii inuu haysto sii socod iyo soo socod sahaydii uu cuni lahaa sahaydaa inuu haysto oo qarashkaas sahaydaa uu heli karana shardi wey ama haddii lacagtii diyaaradda uu ku raaci lahaa bis uu heli karo laakiin markii la joogo xajka iyo mawaasinta intii la joogay qarashkii la cuni lahaa uusan bahaysanin xajku kuma waajibayo diyaaradda bis uu iska bixin karaa wuxuu ku qadayn lahaa wuxuu ku quraacan lahaa wuxuu ku cashayn lahaa markii acmaashii xajka lagu jiro maba haystaba xajku kuma waajibayo markaas waaraaxilati wujuudu raaxilati daabaddii helitaankeedana waa shardi waxaa kaloo shardiga daabaddii ku gaarsiin lahayd daabadda hadda xilligan joogto waa diyaaraddii diyaaraddii qarashkeeda qofku inuu heli karo oo iska bixin karo waa shardi laakiin raaxilada marka la shardinayo waa haddii qofku meel ka fog kacbada meel ka fog hadduu degayn sida innagoo kale amaa dadka heer maka oo kale iyo maka iyo agagaarkeeda dadka degan waxba looma shardinayo daabad helitaankeeda leanna iyagu lugay ku gaarahay kacbadii maadaama qofku lug uu ku gaari karo daabad inuu helo shardi maaha daabadda waxaa loo shardinaya qofkii ka fog kacbada ka fog oo u baahan yahay gaadiid inuu ku tago gaadiid inuu ku tago u baahan waraaxilati wujuudu raaxilati daabadii helitaankeediina waa shardi waa litafsiiri sabiili fi laayati bihima oo labadaas macno waxaa lagu fasiray aayadda labada macno waxaa loola jeedaa waa zaad iyo daabadda qarashkeeda inuu heli karo rawى الxaakimu can anasi can الnabiy salى اllahu عalيyه wasalam fii qowlihi tacaala walilaahi ilaahay wuxuu ku leeyahay cala اnnaasi dadka dushooda xiju lbeyti beytka inay xajiyaan ayaa ilaahay dadka uu ku leeyahay man ruuxa xajka lagu leeyahay ruuxaasoo istidaaca ilayhi beytka awooda sabiila min sabiili xagga jidka qofkii ku awooda beytka oo jidkii loo mari lahaa iyo awooddii xajka qofkii haysta qaala saxaabigu wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa rasuula اllahi ma sabiilu qofka jidka awooda maxaa loola jeedaa qaala azaadu waraaxila wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam awoodda jidka waxaa loola jeedaa sahaydii uu cuni lahaa waa inuu heli karo daabadda qarashkeediina waa inuu heli karo qaala xaakim wuxuu yihi hada xadiisun saxiix xadiiskaas waa xadiis saxiixa oo sidaasaa aayadda lagu fasiray azaad waraaxila ayaa sabiilka lagu fasiray wa takhliyatu dariiqi waddada amnigeediina khallaa laga keena masterka waa tafcila tafcilo ka yimid khallaa takhliyatan waddada khaali noqoshadeeda inay ka khaali noqotay ka bannaanaato can adan wax dhiba oo naftiisii dhiba maalkiisii hantidiisii wax dhiba waa in waddada xajka loo marayo ay aamin tahay amaa haddii waddadii xajka loo marayaba naftaadii aada uga baqayso oo lagu dilayo ama qarashkii aada sidatayba lagaa dhacayo oo tuugo iyo wuxuun ay ka sokeeyaan oo maalkaagii naftaadii dhibaataynaya dee xajku markaas waajibka uguma noqonayo ilaa amni laga helayo ilaa ammaan buuxa xaajigu uu helayo oo naftiisii ammaan buuxa uu u helayo oo maalkiisii ammaan buuxa uu u helayo xajku markaas waajibkuma aha wa imkaanu lmasiiri socodka suurtagalkiisiina waa shardi waxaa kaloo shardi ah inuu socodku suurtagal uu yahay oo xajkii wakti uu ka gaari karo inuu heli karo waa shardi ama haddii socodkiiba uusan kuu suurta gelayn maalan halkan haddaad ka baxdid maba gaaraysidba wuquuful carafo ma gaaraysid rugniga ugu weyn arkaanta xajka waa carafo horta inaad ku gaarto wuquufkii carafo sagaalkii maalintii sagaalaad ee carafo bankeeda la istaagayay maba gaari kartidba qofku markuu lacagta helay iyo hadduu yidhaah waa socdaalaho xajkiiaan aadi carafadii waa ka tegiyo kuma gaarayo sanadka dambead xajinaysaa marka waajibka uguma noqonayo hadda sanadka maadaama adan ka gaari karin oo socodkii uusan kuu suurtagelin wa arkaanu lxaji xajka tiirarkiisii tiirarka xajka uu ku dhisan yahay khamsatun shan kutubta fiqiga waaweynna waxay ka dhigaan lix ayay ka dhigaan oo qeyb lixaad ayay kusoo siyaadiyaan wa arkaanu lxaji xajka tiirarkiisu khamsatun shan farqiga u dhexeeya waajibaat lxaji iyo arkaanu lxaj waajibaadka xajka iyo arkaanta xajka farqiga u dhexeeya farqiga udhexeeya waxaa weeye shaygan haddii lu yihaaho arkaanta xajkuu ka mid yahay laa yaquumu maqaamahu shay min addimaa rugnigaas maqaamkiisa shay dhiiga uu istaagi karaa ma jiro boqol neef oo geela haddaad gowracdo rugnigaas wax kuu buuxin kara male aad ka tagtay laakiin haddii lagu yihaaho shaygani waa waajibaatulxaji ayuu ka mid yahay haddii waajibaadkaas shay ka mida aad ka tegtid neefaad iska gowrici xajkiina waa ku ansaxaya marka farqigaasaa u dhexeeya arkaanu lxaj iyo waajibaat lxaj wa arkaanu lxaji xajka tiirarkiisii khamsatun shan alxraamu xirashow ixraamkaasoo maca niyati niyada micigeed ahaaday qofku inuu xajkii xirto xirashada waxaa loola jeedaa waa inuu xajkii inuu gudagelayo uu niyeysto inuu xajkii inuu gudagelayo waa inuu niyeysto waa niyat dukhuul fi lxaji ow fi lcumra inuu xajkii gudagelayo ama cumradii uu gudagelayo waa inuu niyeysto ayaa loola jeedaa alixraamu xirasho weeye ixraamkaasoo maca niyati niyada micigeedii ahaaday haddii marka qofku niyadiiba uu ka tago oo meeshii xajkii uu ka niyeysan lahaaba oo acmaashii iska bilaabo acmaashii inuu iska bilaabo dawaafkii iyo sacyigii iyo quuf carafo iyo dhagaxtuurkii u iska wadaa wax niyana kuma socdo everyway waxa uu samaynayo dhan walidaalika waxaa weeye qofka xaajiga waxaa wanaagsan intuusan qarashka faraha badan ee meesha ku baxayo uusan iska bixinin axkaamta xajka inuu barto waxaad arkay xujay badanoo markii dawaafkii la samaynayo dawaafkiia lagu dhex jiraa ama wuquufulcarafaa lagu dhex jiraa maxaad soo niyeysatay haddii la yidhaah wuxuu leeyahay sheekh haddaan niyeysana niyada koowaaba in laga bilaabo niya la-a wax ansaxayaa ma jiraan niya ahaan ama qaarkood waxay ku leeyihiin dawaafaan niyeystay dawaafkiia lagu jira dawaafaan niyeystay kuleeyahy carafo markii la joogo maxaad niyeystay carafaan niyeystay dhagaxtuur markii la joogo maxaad niyeystay dhagaxtuuraan niyeystay ma aha taas sidaas ma aha niyada la sheegayo waxa weeye inaad xajinayso oo weliba xajkaagu yahay ifraad ama tamatuc uu yahay ama qiraan uu yahay anwaacdaas mid ka mida waa inaad niyeysato saddexdaas mid ka mida oo noo iman doonaan anwaacda saddexdaas marka ifraad waxaa loola jeedaa yacni xajka inaad hormarsanayso xaj keligiis aada xiranayso tamatucana waxaa loola jeedaa cumrada inaad hormarsanayso ama inaad niyeysato cumrada inaad hormarsanayso qiraan waxaa loola jeedaa xajka iyo cumradii hal mar inaad wada niyeysanayso niyada saddexdaas u qaybsamay saddexdaa mid ka mid a qofka inuu niyeysto laakiin acmaasha inaad iska bilowdo oo iyadoo dhex la marayo aad tidhaaho war maxaad soo niyeystay hadaad tidhahdo dawaafaan niyeystay oo haddii dawaafkiya lagu dhex jira halkaasuu ka ambaqaaday dawaafki haddaaba lagu dhex jiraa haddii la yidhaha ramyi markuu marayo maxaad soo niyeysatay wuxuu leeyahy dhagaxtuuraan niyeystay meeshaas uun hadda camalka lagu jiro kaba ka bilaabaya acmaasha oo niyadii marka niyada waxaa wey waa rugni la-aanteed wax ansaxaya marnaba aysan jirin qarashka la bixinaya qarash aada u badan wey walidaalika wakti badana wuu kaa bixi cibaadadaas waajibkeedu inuu kaa dhaco waxaad ku fahmi kartaa waxyaalo inaad dhowr cashar laba maalmood saddex maalmood meel lagu akrinayo acmaasha xajka inaad xaadirto bis intaasa kaaga filan acmaasha xajka way koobanta inta daruurigaa wax lasoo koobi karo inta daruuriga ah wax lasoo koobi karo waa noo iman doonaan waajibaadka xajkuna waa shan arkaanta xajkuna waa lix waa intaasoo waxaa soo haray muxaramaat ulixraam inaad iska ilaaliso waxyaalaha qofka xaajiga hadduuba xajkii xirto wixii ka xaaraam inaad iska ilaaliso waaba saddexdaasa ugu muhiimsan arkaantii xajka baro waajibaadka xajka baro waxa layska ilaalinayana baro oo xaaraamta ah oo xaajiga xaaraamta ka ah intaas waa laba maalmood saddex maalmood aad ku fahmi karto qarashka inta badan intuu kaa baxayo walwuquufu istaagii wey rugniga labaad bicarafata banka carafo la istaago carafo maalinta sagaalaad ee bisha dilxija meel carafo la yidhaaho ayaa la istaagaa maalinta bisha dilxija ee sagaalta halkaas marka in la istaago waa rugni arkaanta xajka kuwa ugu waaweynah can cabdiraxmaan ibni yacmur addayli waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam qaala inuu yihi alxaju xajka dhan waa carafa xajka dhan ba saa ugu muhiimsanba wuquuf alcarafa man jaءa leylata jamcin habeenka musdelife la aadayo qofkii yimaado leylata jamcin leylata musdelifa loola jeeda habeenka musdelife la aadayo qofkii yimaado waa habeenka tobanaad qabla duluuci اlfajr fajrku intuusan dhalan ka hor qofkii carafa istaaga waa intaan salaaddii subax la gaarin habeenkii tobanaad salaada subax intaan la gaarin uu carafo yimid bankii carafo faqad adraka alxaja xajkii waa haleelay intii waagi uusan baryinba haddii aad meeshii istaagto waa markii ugu dambeysay wey xajkii waad haleesha wey marka walwuquufu istaag wey bicarafata carafo la istaago carafada marka istaagga waajib ma ahan in horta dukhuulku wuxuu ku gelaya carafo istaageedu waktiguu gala ayaa jira waktiguu gelaya waxaa weeye maalinta bisha dilxija ay sagaal tahay waktiga duhurka markii la gaaro zawaalka markaasaa wuquufku bilowda wuquufka carafo ka hor wuquufku lama gaarin wixii shan saac iyo afar saaco subaxnimo iyo wuquuf kama ansaxayo lama gaarin maalinta sagaalaad markii duhurka la gaaro markaasaa carafo la istaagaa marka waktigaas qofku inuu yimaado mar walba waa laga maarmaan waktigaas marka intee qadar la ego la taagnaan tee qadar la eg la taagnaan wuquufkana ulajeedada laga leeyahay maantao dhan taagnaaw inay waajib kugu tahay ha u malayno alwuquufu istaag bicarafo la ista banka carafo la istaago maantao dhanaa lugahasaa looga taagnaan loolama jeedo yacni xuduuraa loola jeeda wuquufka taagnaanshaha waa inaad meeshaas un xaadirto goobta carafo layidhaah xuduur ayaa loola jeeda maanta in sidaa u taagnaato macnaha ma aha inay waajib kugu tahay macnaha sidaa ma aha xuduuraa loola jeeda dhulkaa carafo inaad un xaadirto walow inta waajibkaa wuxuu kaaga dhici ciddata laxdaad ilbiriqsiba allah ka dhigo haddaad maalinta sagaalaad bacda duhur aada meesha istaagto isaga tagto waajibka waa kaa dhacay laakiin sida sunnada nabiguna uu sameeyey sala allahu calayhi wasalam waa in gabalku uu kugu dhaco qoraxda meesha inay kugu dhacdo sida nabigu uu sameeyey sala allahu alay wasalam oo fiican oo ajirka badan waa sidaas walwuquufu istaag wey bicarafata carafa la istaago wadawaafu dawaaf wey bilbeyti beytka ilaahay in la dawaafo kacbad yaa loola jeedaa kacbada in la dawaafo waliqowlihi tacaala qowlka ilaahay jala jalaalahu uu yihi waliyatawafuu dadku ha dawaafaan bilbeyti alcatiiqi beytka ilaahoo qadiimka ahaa beytkii qadiimka ahaa waa kacbadaa loola jeedaa ha dawaafaan walijmaac culimmadu waxay isku waafaqeen calaa ana almuraada bihi dawaafka muraadka laga leeyahay aayadda dawaafu lifaada inuu yahay waa dawaafka dawaafu rukniga la yidhaha ama dawaafu lifaadaha in loola jeedo aayadda dawaafka ku jira alcatiiq almutaqadimu fi zamaan waa beytkii xilli hore la dhisay xilli zaman hore la dhisay wuxuu ahaa meel ilaahay lagu caabudo meeshii ugu horeysay oo la dhisay beytka ilaahay kacbada ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka beytkii ugu horeeyey oo la dhisay waa midka maka ku yaala waa kacbadaa loola jeedaa wadawaafu dawaafkii wey bilbeyti beytka ilaahay in la dawaafo dawaafkaasna waxaa loola jeedaa dawaafu lifaada dawaafkaa anwaac leh dawaafu lifaadaa jira dawaafu lquduum ayaa jira dawaafu lwadaac ayaa jira intaasoo dawaafaa jirta laakiin dawaafkan maxaa loola jeedaa dawaafu lifaada ama waxaad dhihi kartaa dawaafu rukni labada magacba waad ku sheegi kartaa dawaafu rukniga waad dhihi kartaa dawaafu lifaadana waad dhihi kartaa waa dawaafka waktigiisa uu gelayo maalinta tobanaad maalintaas tobanaada la bisha dilxija markay toban tahay dawaafka la sameeyo ayaa waxaa la yidhaha dawaafu lifaada ama dawaafu rukni al wasacyu socodkiiu bayna asafaa walmarwati labada buurood oo safaya marwo udheaysa labada safaya marwo inta udhexaysa in la socdo wasacyu socodkiiu bayna asafaa walmarwati safa buurta la yidhaho iyo walmarwati buurta marwo la yidhaaho dhexdooda in la socdo toddoba goor in la socdo labada buurood dhexdoodii in toddoba goor la socdo xadiis waxaa jiray daara qudni uu warinayo oo markaa can burdata binti abi tajraa qaalat waxay tihi can bara bara binti abi tajraa waxay tihi bara ra-aytu rasuula اllahi rasuulka ilaahi ayaan arkay salى اllahu alayh wasalam xiina intahaa ilى اlmasca makaanu socodka markuu gaaray meesha la soconayo labada buurood dhexdooda qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi iscaw socda fa ina allaha tacaala kataba calaykum sacya ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay sacyiga yacni waa rugni oo arkaanta xajka ka mida ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah waa ka ilaahay dhahaya jala jalaaluhu safo iyo marwa waxay ka mid yihiin min shacaa'ir illah ay min shacaa'iri diin illahi yaa loola jeeda astaamaha diinta ilaahay ugu waaweyn ay labada buurood ay ka mid yihiin qisada sacyiga markii hore waxay ku bilaabatay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii haajara iyo wiilkii uu ka dhalay xaaskaasoo nebiyullaahi ismaaciil isagoo yar oo markaa naaska nuugaya ayuu meesha soo degay kacbada kacbaduu soo dejiyey wiilkaa yaroo naaska nuugaya nebiyullaahi ismaaciil iyo hooyadiisoo haajaruu meesha soo dejiyey markaasa waxaa loo diray dhinaca shaam inuu diinta ka fidiyo nebiyullaahi ibraahim ayaa loo diray markaasuu xaaskii oo haajara iyo wiilkiisa yaraayo naaska nuugayo ismaaciil wuxuu yidhi ilaahay wuxuu i amray inaan dhulkaa diinta kasoo fidiyo halkiina iska sii jooga intaan idinkaga imanaya halkiina soo jooga xoogaa yaroo timiraya xoogaa biyana waa uga tegey meesha waa idiin soo laaban ku yidhi marka haajara way ka daba tagto waxay tidhi ma ilaaha ku amray inaad halkan nooga tagto cidlada wax joogana male magaalada maka awal man nazalay ahaayeen qoyska nabiyullahi ibraahim dadkii ugu horreeyey oo soo dega magaalada maka ayagay ahaayeen awal man nazal kabacdiyaa reer jurhum iyo qabiilada jurhum la yidhaaho ayaa kabacdi timid oo markaasi magaalo weyn meesha ay noqotay laakiin iyagaa ugu horreeyey haweeneyd marka hajara waxay tidhi ma ilaaha ku amray meeshan cidlada inaad nooga tagto markaasuu yidhi haa ilaahay amray markaasuu tiri idan laa yudayicunaa hadduu ilaahay ku amray ilaahayna dayaci maayo orada iska taga ku tiri mana dayacayo ilaahay waan iimaankeeda iyo tawakulkeeda biyihii yaraa waa ka dhammaadeen biyihii markay ka dhammaadeen ceel meesha kama qodna cid dariso oo markaa biyo ay ka doonatana ma jiraan iyadaaba meeshii ka joogtaba wax bini aadama magaalada maka haajare iyo wiilkeeda ismaaciil kabacdi marka waxay samaysay wiilkiina meeshan oo lugihii dhulka ku garaacaya haraad iyo oon nebilah ismaaciil oo yar markaas waxay samaysay marka labada buuroodoo meesha ku yid safaya marwa labada buurood dhexdooda toddoba goor ay orad iyadoo markaas yacni gargaar weydiisanaya wax biyo haya wax biyo hayay buur buurtaasay fuuli waa ka soo laaban tanay haddana fuuli bal wax soo socda iyo wax biyo wada iyo inay aragto waa weyse wiilkiina meeshan u ooye markay weyse iska soo laabatay wiilkii ay usoo laabatay wiilkii lugihiisu dhulka ku garaacay lugihiisa hoostiisa ceel waxay aragtay ka burqaday waa ceelka zamzam biyaha zamzam ay barakaysan jibriila labadii cagooda wiilku dhulka meesha uu ku garaacayo hoostiisa uu ceelkaa ka bajiyey zamzam markaasi meeshii markay timid zamzam haajara iyadaa magacan ugu horreysay wax ku dhawaaqday zamzam zamzam ay tiri biyayahu soo aruura soo aruura soo aruura zam zam zam macnaa tajamacuu tajamacuu tajamacuu soo aruur soo aruur saasaa marka biyihii waxaa loogu magac daray zamzam ilaahay markaa gabadhaas tawakulkii ilaahay ay tala saaratay iyo ereygai ay ku dhawaaqday ay tiri idan laa yudayicuna ilaahay nama dayacayo ay tiri arkaantii xajkaa lagu soo daray qisadeeda socodkii labada buurood toddobada goor ay socotay iyadoo biyo raadinaysa iyo ereygii ay tiri idan laa yudayicunaa ilaahay nama dayacayo arkaantii xajkaa lagu soo daro qof walbuu xaajiyay inuu labada buurood dhexdoodii uu toddoba goor u socdo waa tawakulka yani faa'iidada uu iska leeyahay wasacyu socodkii way beyna safaa walmarwati labada buurood oo safa iyo marwo dhexdooda toddoba goor in la socdo walxalqu xiirashadii wey walxalqu xiirashadii wey waxaa xiiranayana waa ragga ama dumarku iyagu waa gaabsanayaan dumarku iyagu tintay gaabsanayaan mooye ragga iyaga waxaa u fiican inay xirtaan ragga naftooduna way gaabsan karaan laakiin sida nabiga sala allahu calayh wasalam uu fadilay oo uu saddex goor uu u duceeyey waa dadka xirta wey allahuma arxam almuxalliqiin ilaahu ragga xirta ilahu u naxariisiyo wy rasuulka sala allahu calayh wasalam qaaluu walmuqasiriina yaa rasuul allah waxay rasuulka ilaahayow kuwa gaabsadana u ducee qaala allahuma arxam almuxalliqiin ilahu ragga xirta ilahu u naxariiso qaaluu walmuqasiriina yaa rasuul allah dadka gaabsadana ilah u duce markii saddexaadu nabigu yihi walmuqasiriin kuwa tinta gaabsadana ilah u naxariiso marka ragga qofku hadduu yahay xiirashada u fiican dumarka laakiin xiirasho lama ogola waa inay gaabsadaan iyaga fadligooda iyo khayrkooda waxay ka helayaan gaabsiga tintaas iyagu ay gaabsanayaan khayr ka helan marka xalqiga hadda sheekh wuxuu kusoo daray arkaanta xajka ah oo booska wax istaagi kara xiirashada haddaa ka tegtid booskeeda wax ku istaagi karaba aysan jirin shantaasu ka dhigay alwuquuf bicarafa wadawaafi lbeyt wasacyu bayna asafa walmarwati walxalqi iyo niyada ixraam maca niya shantaas ayuu ka dhigay qeyb lixaadee kutubta fuqahada waaweyn kusoo daraanoo tartiibu mucdami alarkaan sida rawdada imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabka rawda imaamu nawowi iska leeyahay wuxuu kusoo daray tartiibu mucdami alarkaani arkaantan intooda badan waa in la kala tartiibiyo kii aad doonto iska hormari ma aha kii aad doonto iska hormari ma aha niyada waa inay ugu horeyso niyadaas ayaa markaas ugu horeynaysa wuquufka waa inaad ku xijiso wuquuf alcarafa wuquuf bicarafa ayaa ku xigsanaya dawaafkii saas waa inad u tartiibiso dawaafka markaad samayso sacyiyaad ku xijinay haddaad sacyiga hormariso dawaafkana aad gadaal mariso ma ansaxayo ma ansaxayo marka arkaanta waa inaad tartiibiso sidaa aad u kala hormariso marka taasa waxaa looga dhigaa lix qaybood ee looga dhiga arkaanta xajka wa arkaanu alcumrati cumrada tiirarka ay ku taagan tahana arbacatun afar wo cumrada tiirarkeeda iyadana afar wo alixraamu xarmasho waa in la niyeysto niyat dukhuul fi lcumra waa inaad niyeysato inaad cumro dhex gelayso wadawaafu dawaafka waa inaad dawaafto toddoba goor beytka ilaahay wasacyu socodka beyna asafa walmarwa sacyiga haddaan soo marnay oo kale safaya marwo dhexdooda waa inaad toddoba goor socotid waalxalqu xiirashadii wey aw itaqsiiru ama gaabsasho tinta inaad xiirato ama aada gaabsato fii axadi alqowleyn laba qowl mid ka mid a haddaan qabsanno oo masalada laba qowl ayaa ku jira qowlaa wuxuu leeyahay xiirashadu waa arkaanta xajka iyo cumraday ka midta wa huwa aladharu saasaana xoog badan xiirashadu in arkaanta xajka iyo arkaanta cumrada labadaba inay ka mid tahay saasaa xoog badan qowl kale muxuu leeyahay xiirashadu arkaanta kuma jirta waajibaadkay ku jirta waajibaat alxaj waalcumra cumrada waajibaadkeeda iyo xajka waajibaadkeeda ku jira xirashadu ee arkaanta ka mid maahan laakiin sida raajixa arkaantu ka mid yahay fii axad ilqowleyn halkaas marka sheekhu wuxuu noogu dhammaystiray arkaantii xajka iyo arkaantii cumrada ayuu noo dhameeyey sheekhu waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisa waajibaadkaasu hayru larkaani arkaanta keyrkooda ثalaaثaةu ashyaa saddex shayu saddex shayuu sheekhu sheegay laakiin bal khamsat waa shan sida kutubta waaweyn ee fiqiga ay qorayaan waa shan waajibaadka xajka waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisii waajibaadkaasu hayru larkaani arkaanta keyrkooda ثalaaثaةu ashyaa saddex shay wey laba laba shay oo kalaa jira oo kutubta waaweyn ay ku daraan marka shanay noqonaya waajibaadka xajka marka waajibaadkan horaan soo qaadanayo iyagu arkaanta waxay uga bedelan yihiin haddii waajib waajibaadkan ka mida qofka uu ka tago bedelkiisii neef u gowraca saasuu marka xajkii uu saxiix ugu noqon alixraamu xirasho way min almiiqaati miiqaadka laga soo xirto dowlad kasta iyo wadan walba waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu calaameeyey meel ay tegayaan oo xajka ay ka soo xiranayaan halkaas waa inaan ka soo xiran inagu haddaan soomaali nahay haddii madiine aadan soo marin yalamlam waa inaad ka xirato xajka yalamlam meesha la yidhaah annaga iyo yaman iyo waa isku itijaahana isku itijaahannahay innaga iyo yaman waa isku beegannahay sidaa awgeed yalamlam meesha la yidhaha tegi halkaasaad xajka aad ka soo xiran laakiin haddii nabiga sala allahu wasalam mubaaraka caleyh ziyaaradiisa aad hormarsatid oo magaalada madiine aad ku hormartid heer madiinaad ku xugum noqonay heer madiine meesha ay ka xirtaan aada adiguna ka xiran reer madiine waxay ka xirtaan dulxulayfa adiguna dulxulayfa ad ka soo xiran hadhow laakiin haddaadan madiine aadan hormarsanin waa itijaaha yamanaad ku beegantaha markaas waxaa waajib kuu noqonaya yalamlam yalamlam inaad ka xirato marka dowlad walba meelaa jira oo loo asteeyo loo calaameeyey inay ka xiranayaan wahuwa almakaanu aladii xadadahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam miiqaadku waa meeshii nabigu xaday xadiday sala allahu calayh wasalam aw ilkhulafaa araashiduun liahli kulli jihatin jiho kasta dadka ka imanaya meeluu u xadiday nebigu sala allahu calayh wasalam an yuxrimuu inay ka xirtaan qabla an yatajaawazuuhu intaysan meeshaas dhaafin idaa atow maka haddayba maka tegayaan qaasidiina lixajin aw cumra ayagoo xaj u qasteeya ama cumro u qasteeya can ibni cabaasin qaal waqata rasuulu llahi sala allahu calay wasalam liahli lmadiina ahlulmadiina wuxuu miiqaad uga dhigay rasuulku sala allahu calay wasalam dalxulayfe meesha la yidhaha inay ka xirtaan reer madiina madiina dadka degan oo dhan dalxulayfe halkaasuu nabigu u calaameeyey salى اllahu alيه wasalam waliahli shaami aljuxfa dhulka shaam waa falastiin iyo dadka ka imanaya juxfuu nabigu u calaameeyey salى اllahu alيه wasalam waliahli najdin ahlu najdina wuxuu u calaameeyey nabigu salى اllahu alيه wasalam qarna almanaasil meesha la yidhaha inay ka xirtaan waliahli اlyaman yalamlam soomaalida annaga sidoo kale waa yaman itijaaheedan ku beegana innagana waa yalamlam halkaa in laga xirto fahuna mawaaqiidaas lahuna liahlihina mawaaqiiddaas ahalka loo calaameeyey u sugnaadeen miiqaad walba qoladii loo calaameeyey ay u sugnaadeen iyo waliman ataa calayhina wixii mawaaqiiddaa dushooda yimaada oo min hayri ahlihinna ahalkooda hayrkood ka mida min hayri ahlihinna maxaa loola jeedaa adiga maalan soomaaliya ka tagtay madiine ziyaaradii nabiga sala allahu alay wasalam ayaad hormarsatay xaggee miiqaad kuu noqonaysa min hayri ahlihinna ilaa miiqaadkii madiine haddaad soo martay heer madiinaad ku miiqaad noqonay markaa saasaa loola jeedaa min hayri ahlihinna liman kaana yuriidu alxaja walcumra qofkii doonaya xaj iyo cumro faman kaana duunahuna duuna tilka almawaaqiid mawaaqiiddaas qofkii ka sokeeya oo maka u dhow oo miiqaadkaasba meel ka sokeeyuu degan yahay xaramka agtiisuu degan yahay famuhalluhu meesha uu ka xiranayo min ahlihi gurigiisuu ka xiranayo ahalkiisa gurigiisuu ka xiran haddii maka aada u dhowdahay miiqaad maxaad ka doonaya ahlumaka haddaad tahay makada nafteedaad ka xiran makada nafteedaad ka xiran wakadalika xataa ahlu maka yuhiluuna minha ahlu maka xataa makay ka xiranaya reer maka makay ka xiranaya alixraamu xirasho wey min almiiqaat miiqaadkaas waa inaad ka soo xirato wa ramyu ljimaari buuraha tuurashadoodii wey buurahaas waa alaata ee saddexda ah waa godad meelo godada wey buurahaas saddexda ah waa inuu qofku dhagax tuurka uu ku sameeyo waajibaadka xajka ay iyaguna ay ka mid yihiin walxalqu xeerashadii xeerashada hadda sheekh wuxuu ku soo daray waajibaadkii xajka ayuu ku soo daray xaggana wuxuu uga soo daray arkaanu lxaj nusqadan aan haysano ku soo daray laakiin waa daciif alxalqu inuu waajibaadka xajka ka mid yahay waa daciif sida raajixa waxa weeye qowlkii noo soo hormaray oo inuu yahay alxalqu min arkaani alxaji waalcumra xeerashadu arkaantii ka mid tahay waajibaadka ka mid maaha sida raajixa wa sunanu اlxaji xajka sunooyinkiisu sabcun toddoba weeye sunooyinka xajku xajku wuxuu iska leeyahay waxyaalo waajibna aan ahayn arkaanna aan ahayn laakiin sunno ah oo nabigeena uu noo suneeyey salى اllahu alayhi wasalam alifraadu kaliyeelid waa sunno ifraad maxaa loola jeedaa wahuwa ifraadku taqdiimu اlxaji waa xajka horumarintiisii cala alcumrati cumrada laga horumariyo intaadan cumrada aadan samaynin marka hore xajka hormarso kaasaa waxaa la yidhaha ifraad ifraadkaasaa la yidhaha waa riwaayaadka ugu badan waxay tilmaamayaan weliba dadka khawaasta ah ee nabiga sala allahu alayh wasalam xogtiisa ogaa waxay sheegeen xajkii nabigu sala allahu alayh wasalam inuu ifraad ahaa jiray xajat lwadaac xajat lwadaac xajkii nabigu inuu ifraad ahaayo nabigu uu xajka hormarsaday kabacdina uu cumrada uu dib dhigay dadka sidaas wariyey waxaa ka mid ahaa caaisha iyo jaabir iyo cabdullahi bni cumar saddexdaas waxay ka mid ahayn dadka aada xogtiisa u ogaayay sala allahu calayh wasalam inkastoo riwaayaadka ay isku khilaafeen xajka nabigu ma wuxuu ahaa qiraan mise ifraad uu ahaa dadka khawaasta nabiga sala allahu alay wasalam xogtiisa ogaa waa caaisha jaabir cabdullaahi bni cumar saddexdooda waxay wariyeen ifraad inuu nabigu ku xajiyey oo uu hormariyey xajka cumradana uu gadaal marsaday imaamu shaaficina qowlkaas waa isagu rajaxay ifraadku inuu fiican yahay wahuwa ifraadku taqdiimu lxaji xajka horumarintiisa wey cala alcumrati cumrada laga hormariyo liannahu sala allahu alayh wasalam haakada facala fii xajat lwadaac xajat lwadaac saasuu ku sameeyey روى البخاري عن عائشة وحكوري قالت وحتر عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رسولك من عيسان لبحني حجك حجة الوداع فمنا وحنا منها من أهل بعمرة ضدك وحكمها ضد عمرة حرتي ومنا من أهل بحجة وحنا منها ضد حج حرتي ومنا من أهل بحج وعمرة وحنا منها روح لبدي بحرتي واسكت دري وقران وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج عائشة وحيتري rasuulku xaj ba soo xirtay waa ifraad soomaaliya riwaayada ifraadka w fa amaa man ahalla bilxaji qofkii xaj xirtay ow jamaca alxaja walcumra ama isku daray oo xajkii cumradii kulmiyey falam yaxiluu dadkaasi ma xalaal noqon xataa yowmi naxri ilaa laga gaaro maalinta ciidda ilaa laga gaaro qofkaasi dharka cadcad hadduu rag yahay iskaba dhigayo hadduu maaragtaa rag iyo dumarna uma dhowaanayaan caraftii iyo cijiya jaridii iyo waxaasoo dhan xaaraamay ka noqonay qofka hadduu ifraad yahay ilaa maalinta ciidda ka sokay ma xalaal noqonay watalbiyatu labeygsigii waa labeygsigii waa sunnooyinka xajka waxaa ka mid a inta aada xajka joogtid adkaartaadu inay ugu badnaato labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka dikrigaasaa la yidhaha talbiyo labeygsi talbiyadaasaad inta badan u badnaanay carabkaaga ku celcelin intay xajka aada joogtid labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika laka talbiyadaas aada inta badan afka ku celcelin wa dawaafu lquduumi sunnooyinka xajka waxaa ka mid a soo gelidda dawaafkeedii koow markaad magaalada maka aada soo gashidba kacbada ku bilaab cibaado dawaaf waa sunno dawaaf quduumkaas ma aha waajib rugnina ma ahan sunno dawaaf quduumkaas marka waxaa loo sunneeyaa qofkii aan ahayn mutamatic oo cumrada aan hormarsan amaa haddaad cumradii markii hore soo hormarisay xajkana aada gadaal marisay hadda cumradii haddaad soo xiratay dawaafkii cumrada oo rugnigeedii ayaaba la joogaa wakhtigiisii laguma sunneeyo markaa dawaafulquduum dawaafulquduum waxaa loo sunneeyaa qof aan cumrada hormarsan amaa qofkii cumrada hormarsaday dawaafkii cumradaaba laga rabaaba wakhtigiisi isagaaba la joogaaba wadawaafu lquduumi dawaafu lquduum walmabiitu mabiidkii wey sunooyinka xajka waxaa ka mid a hoyaadkii bimusdelifata musdelifa in lagu hoydo sheekhu hadda wuxuu ku soo daray mabiid bimusdelifa sunooyinka xajka ku soo daray oo musdelifa marka lagu hoyanayo waa habeenka tobanaad ayaa waxaa la joogayaa meesha la yidhaaho musdelifa la joogo halkaas adkaar lagu akhrisan lagu cibaadaysan ilaahay lagu baryay musdelifa la yidhaho sheekh marka sunooyinku kusoo daray qowlkaasna wuxuu ku raacay imaamu raafici imaamu raafici saaxibu almuxarar ayaa isaguna wuxuu qabay musdelifo in lagu hoydo inaysan waajib ahayn oo ay sunno tahay laakiin sida raajixa ah oo imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu rajaxay waa waajib in lagu hoydo musdelifa musdelifo in lagu hoydona waa waajib mina in lagu hoydona waa waajib labadaas mabiidba waa waajibaadka xajka sida raajixa taas wey waragcata dawaafi dawaafka labadiisa ragcawo kacbada dawaafkeeda markaad dhamaysatid laba ragca duko waa sunooyinka nabigu uu noo suneeyey sala allahu alayh wasalam walmabitu hoyaad wey biminan mina in lagu hoydo sunooyinku sheekhu haddana kusoo daray suma aragtid sunooyinku kusoo daray laakiin sida raajixa waajib waay sunno ma ahan sida imaamu nawowi raximah allahu tacaala iyadana uu rajaxay waajibaadka xajkii ka mid tahay in mina lagu hoydo mina waxaa lagu hoyanayo waa saddexda habeen ayaamu tashriiq saddexdeeda ayaamu tashriiqa bisha dilxija kow-iyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad saddexdaas habeen mina qofku inuu joogo xaajig waa waajib sunno ma ahan sida raajixaa wey oo imaam nawowi uu rajaxay raximah allahu tacaala wa dawaafu lwadaaci dawaafkii sagootinta wey dawaafka sagootinta sheekhu haddana muxuu kusoo daray sunnooyinku kusoo daray haddana kana waa laga raajixsan yahay imaamu nawowi raxima allahu tacala wuxuu raajix ka dhigay dawaafulwadaacu waajib waay ee sunno ma aha qofkii ka taga neef uu gowracahay sunno ma aha sida raajixa dawaafulwadaac marka waxaa loola jeedaa markii acmaashii aada dhammaysatay oo cumradii iyo xajkii markaad dhammaysatay oo diyaaradda aada soo raaci rabtid oo waddankaaga aada u soo socatid ayaa waxaa waajiba kacbada inaad ku sagootiso dawaaf dawaaf inaad kusoo sagootiso camalkaaga ugu dambeeya ha noqdo dawaafka kacbada lannu xadiidkii muslim wuxuu ahaa laa yanfiranna axadukum axadkin yuusan bixin xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilbeyt xilligiisa ugu dambeeya ilaa beytka ilaahay uu noqdo oo camalka ugu dambeeya uu noqdo beytka inuu soo dawaafo wa cinda abi daawuud xataa yakuuna aakhiru cahdihi addawaafa bilbeyti waqtigiisa ugu dambeeya ilaa uu noqdo beytka ilahay inuu soo dawaafo yuusan qofku bixin uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam laakiin dawaafulwadaacaas wuxuu ka dhacayaa haweenayda dhiigu ku dhacay maalan haweenaydii markii diyaaradda ay soo raaci rabto la yidhi dawaafulwadaaca hala sameeyo dhiiggiiaba ku dhacay se yeli dawaafulwadaaci uu ka dhacay sida xadiista nabigu uu noogu cadeeyey sala allahu alayh wasalam lama doonayo jamaacada kama haraysee waa iska soo bixi haweenayda xaa'idadaa wayatajaradu rajulu ninku wuxuu iska dhartiraa cinda alixraami xirashada agteeda markuu xajka xidhanayo iyo cumrada uu xidhanayo min almakhiidi wax la tolay shay la tolay waa iska ilaalinaa waa iska siibi wayalbasu wuxuu labisanaya isaaran macawis iyo waridaaan go go-aas iyo macawistaasoo abyadayna ee cadcad ninka markuu xidhanayo oo xajkii cumradii intuusan xidhan xidhashada ka hor dharka caadiga waa inuu iska siibo macawistii iyo khamiiskii iyo sarweelkii iyo funaanadii iyo waxaas tolan oo dhan waa iska siibi muxuu qaadanayaa go iyo macawis cadcad bis ama haweenaydii wayatajaradu rajula sheegay haweenayda dharkeeda caadiga haysanayada dharka caadigaah wadankeeda iyo magaaladeeda ay ku joogto dharkaasay ku xajine iyada lama dhahayo dharka intay iska siibto laba go ha qaato suurtagal ma ahan dharka gurigeeda ay ku joogto magaaladeeda ay ku joogto oo asturkeeda ah asturkeedaasi ku xajinaya والله سبحانه وتعالى